howlgalladaas waxa ay ku saabsanaayeen sandaqado aad u tiro badan ayaa laga soo buuxiyey waddooyinka waaweyn dhinacyadooda kuwaasoo lagu iibiyo daroogada faraha badan oo noocyada kala duwan ee gadaashayda taalla runtii arrintan in muddo ahba waxay ku haysay dhibaato bulshada soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaan bulshada ku nool gobolka banaadir waxay saamayn weyn ku yeelatay da'yarta hadday ahaan lahaayeen kuwa xoogsatada ah iyo haddii ay ahaan lahaayeen kuwa ardayda ah ama ardayda jaamacadaha ama ardayda kaloo dugsiyada hoose dhexe sare dhigta runtii bulshada deegaankan cabashadooda ayaa si isdabajooga noo soo gaaraysa in muddo ahba annagoo ka jawaabayna marka cabashada bulshada ayaan maalin dhoweyd shir ku qabannay khamiistii dhoweyd ee xarunta degmada kaaraan aan ku sheegayno inaan la dagaalamayno waxyaabaha noocaana oo amni darrada keenaya runtii degmadan kaaraan iyo degmooyin ka mid ah gobolka banaadirba in muddoa waxay la daalaadhacayeen amni darro taasoo ay sababtay daroogada faraha badan leh oo laga keeno dalka dibaddiisa iyo gudihiisa daroogadaas waxa ay isugu jirtaa kuwa halkan yaalla oo ah khamri noocyo kala duwan oo ah kuwa dibadda laga keeno xashiish oo ah yacnii maxaa la yidhahda kuwa ka baxa dalka iyo kuwa la yidhaahdo shiishadda oo ayagana dibadda laga keeno sidoo kale waxaa meesha ku jiray yacnii calaq waxa la yidhaahdo oo ah khamri macmal ah oo la sameeyo oo warshado fara badan ay ku yaallaan magaalada muqdisho meelo ka mid ah sidoo kale waxaa halkan yaalla oo waxyaabaha daroogada ah oo maanka dooriya oo maanta halkan lagu soo qabtay ka mid ah cirbadaha daroogada ah ee ay isku duraan da'yarta hadda joogta kuwaasoo mustaqbal seejiyey runtii dhammaan daroogadaas ayaa ahayd xanuunka ugu weyn oo bulshada gobolka banaadir ay la daalaadhacayeen gaar ahaan da'yarta bulshada deegaanka culimaa'udiinka iyo duqowda iyo mas-uuliyiinta kale gedisanaya ee bulshaduba cabashadooduna ay si isdabajooga noo soo gaaraysa runtii waa sidii loo bilaabay howlgalkan wuu socon doonaa insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa guud ahaan gobolka banaadir degmooyinkiisoo dhan iyo gobollada dhowdhow ee dalkaba in laga cirib tiro beeraha xashiishku ka baxo oo u badan labada shabeelle ayaa iyagana ciidamada qalabka sida ay howlgal ka samayn doonaan mar dhow haddii aan la idmo beerahaasoo dab la qabadsiin doona biidni illaahi tacaala waa kuwa lagu beero xashiishka waxaana soo gaarayaan warbixinno ah beerihii qudaarta iyo mataqaanaa wax soo saarka dalagga beeraha uu ka bixi jiray ee qaar badan oo ka mid ah in loo beddelay xashiishka in lagu beero waxaa kaloo sahlanaatay daroogada nuucyadeeda kala duwan oo in dibadda laga keeno meelo kala duwan ay ka soo degto waxaan uga digaynaa dadka yacni waxyaabaha faaxishaadka ah ka ganacsada iyo kuwa yacni iibkeena iyo kuwa iibsadaba inay ka waantoobaan oo biisiniskooda iyo ganacsigooda ay u beddelaan wax xalaal ah oo aan bulshada wax u dhimayn intaasaan rabay inaan ugu baaqno waxaa bilowday tallaaba ka qaadidda daroogadan waxaa aan rabaa marka sida hawshaan ay u bilaabatay inay hay-adaha amnigu ay u sii wadaan ayadoo mar walbaba uu garab taagan yahay maamulka gobolka banaadir biidn illah alkariim intaas ayaan rabaa inaan idhahdo maanta wabilahi towfiq wasalam alaikum raxmatullah